bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka gudumaareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan oo maanta kormeer shaqo ku tagay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee mabuud magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada waaberi oo lacag u qaybiyey caruurta agoonta ku nool degmadaasi maamulka koonfur galbeed oo xayiraad saaray safarada saraakiisha ciidamada qalabka sida xubnaha soomaaliya ku matalaya baarlamaanka bulshada bariga afrika oo la dhaariyey faahfaahino ka soo baxaya xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay gobolka shabeellaha hoose wixii nagu soo kordha ayaa war ku dhegaysan doontaan hadduu abeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jawaar idin hayo kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo isliinaha talaadana soo gelaysa lix iyo tobanka bis saddexaad sanadka laba kun lix labaatan maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa maanta kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne khaalid ismaaciil kacsi ayaa beledweyne kasoo diray waa maareeyaha hay-adda duulista rayidka jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed macalin xasan oo soo gaaray beledweyne islamarkaana kormeeray qeybaha uu ka kooban yahay garoonka diirada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne caasimada gobol kiran oo qeybo ka mid ay ka socdaan garoonka howlo dib u daatir ah ujeedka socdaalku uu ku yimid garoonka diirada ugaas khaliif ee beledweyne maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan ayaa daariyada ukurgelida howla dib u daatirka ee iminka ka socda garoonka diirada ugaas khaliif ee beledweyne si mustaqbalka dhow garoonkani u noqdo mid lamida garoomada caalamka oo kale isagoona kulamo la qaatay injineerada iyo weliba howlwadanada gacanta ku haya howsha dawladaatirka garoonka kana xog waraysay halkay marayso howsha dawladaatirka garoonka diirada ugaas khaliif ee beledweyne sanad waliba marka la gaaray xilli roobaadka waxaa hakad ku yimaada adeegyada duulimada garoonka sababa la xiriira biyaha kasoo rogmada buuraha ku hareeraysan garoonka kuwaasoo hakad geliya adeegyada duulimada garoonka mareeyaha hay-adda duulasta rayidka soomaaliya axmed macalin xasan ayaa sheegay in mar dambe aysan hakad geli doonin adeegyada duulimada garoonka diirada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne kuwaasoo sanad walba ay saameyn ay ku yeeshaan biyaha ka soo rogmada buuraha ku horeersan garoonka diirada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne caasimada gobolka waa kan maareeyaha hay-adda duulasta rayidka soomaaliya axmed macalin xasan oo waraysi siiye warbaahinta qaranka islamarkaana ka warbixiyey joodka socdaalkiisa iyo weliba howlaha dawladayactirka ee ka socda digada diirada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne caasimada gobol kiiraan waxna hadaladiisii ka mid ahaa aad baa umahadsantihiin idaacadda qaranka iyo idaacadaha localka dhammaantiinba socdaalkan wuxuu ku saabsanaa ranweyga beledweyne dayactira in muddaa ku socday qoladan u-nka dayactirahay marka mar kasta oo garoon ama xirma ama wax laga bedelah hay-adda duulista waa in ay airlineska ama duyuradaha u sheegto marka waxa la yidhaha notam aan ku kala celinaa marka sidaa ogtahay airbortku wuxuu xiran yahay laba maalin usbuucii inta shanta maalin oo kalena wuu u furan yahay si local communityga iyo dadku ay u shaqaystaan oo duyurado u yimaadaan marka waxaan rabnay inaan aragno waxa ay u n qabteen sida ay u qabteen ranweyga sida uu yahay annagoo adeegsanayna xeeladaha iyo maaragtay tabaha ay civil aviationka adeegsadaan ranweyga conditionkiisa inuu safe u yahay duyuradda inay shaqayso iyo in macnaha waxa ay ka bedeleen u nku waxa ay ku soo kordhiyeen waxay noo sheegeen in boqolkiiba toddobaatan ranweyga la dhameeyey marka boqolkiiba toddobaatankaas sida uu yahay conditionkiisa inaan aragno iyo inta u dhiman in aan maaragtay tala ka dhagaysanno injineeradii unsos oo ranweyga dayactiraayay kadibna aan ka qaadno tallaabada noogu habboon ujeeddaduna waxay tahay diyuuraddu inay si nabada oo badqaba iyo baasenjarku ay ku degtaan si nabada oo badqaba ay maaragtay ku kacdo intaas waa ujeeddada guud markaa safarkeenna sidaasuu ku saabsanaa sidoo kale assessment waxaan ku samaynayna taawarka oo ay biyo soo galeen hay-adda duulista ay dayactirtay iyo qalabkii ku xirnaa iyo sidii koronto loogu xiri lahaa iyadana waxaan rabnay inaan indhaheenna ku aragno sida aan tallaabada ugu habboon aan ka qaadno insha allahu tacaala taawarkii dayactirkiisa isagana wuu dhammaaday waxaan rajaynaynaa in waxaa socota solar banal in loo dhigo oo solar si uu dab u siiya raadiyaasha asagana waxaan rajaynaynaa next ten days inuu noo dhammaado ilaahay idankiis kadibna waxaan haddana u imaan doonaa assessment kale si ranweyga markii unsos dhammaystirto aan maaragtay isagana aan qiimeyn ugu samayno hay-adda duulista markay ranweyga qiimeyso daabacad ayaa la jirta oo lagu daabaco qayb internationalku ay arki karaan oo adduunka laga daalacanayo oo la yidhaha aeronautical information publication marka publicationkaas mar kasta oo ranweyga wax laga bedelo asagana waa in wax laga bedelo oo wixii kusoo kordhay loo sheego adduunka marka taasna safarkeennay qayb ka ahayd waayay maaraya arrimaha dayactirka garoonka wasqalifa ee beledweyne sanad kasta sidaan oo kale ee dayactir loogu sameeyo haddana caqabadaha xilli roobaadka ma joojiyaan oo adeegyadii duulimaadka hakada ay ku yimaadeen ka washeed ahaan maxaa idinkoo qorshaysan si loogaga gudbo caqabadaha soo laalaabtay ee ah xayiritaanka adeegyada duulimaada ee garoonka sanad walba xilli roobaadka si loogu gudbo waa su-aal fiican horta sideedaba run weygu hadduu jaa yahay weligiis wuxuu ku jiraa dayactir joogtaa because jaaygii diyuuradaha ku deganaa jugta ay ku dhufanayaan ayaa dhibaato u geysanaysa marka mar walba dayactirka horta wuu iska soconayaa laakiin garoonka beledweyne waxaa dheer u ah buuraha ku hareeraysan biyey soo gidinayaan allah u naxariistee ugaas khaliif ayaa project weyn ka fuliyey oo biyaha ka leexiyey ranweyga laakiin stiil biyihii xoog markay yeeshaan waxay soo dardaraan xanibaaddii loo dhigay ranweyga ayay dhibaato u geystaan laakiin hadda unsa shaqada ay waddo ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa garoonku inuusan dibdaba u xirmin keliya wuxuu u baahan doonaa because shamiito iyo farsamo kale ay la yimaadeen iyo caradii laysku qasay combaction xoogganay sameeyeen saakay aadaan ugu faraxnay markaan deganaynay smooth ay ahayd degashada marka insha allahu tacaala waxaan la tacaalaynaa in uusan garoonka communitiga uusan ka xirmin roob iyo roob la-aanba unsasna hadda waxaan isku raacnay injineerada markaan wada fariisanay kulankaan yeelanay in si joogto ah loogu sameeyo roolada ay combaction u samaysay u garaacda ranweyga usbuuciiba at least hal mar ay garaacdo kadib markay dhammaato dayactirka hadda socdaa taasna waxaan rajaynaynaa in garoonku insha allahu tacaala uusan ka xirmin xil roobaadka communitiga oo ognahay beledweyn badna kuma xirna xeeraysna meesha keliya wax ku heli kartaa waa airbortka marka waxaan ku daalaynaa insha allahu tacaala inuusan xirmin kaalinta dowladdana diyaara unaha inaan ka qaadanno hadda korontaynta oo oo taawarka hay-adda duulistaa gacanta ku haysa insha allahu tacaala ayadana si dhaqsiya ayaan u dhammaystiraynaa haddii solarka uu ku filnaa waayana waxaan diyaar unaha inaan generator u keenno oo dab siiyo taawarka hadduu ilaa yidhahdo rajada noo muuqataa waxay tahay garoonkaan aan xirmin si toosa u shaqeeya shaqaalo tababarana haystaan debde miskiinna waa maasha allah meesha ugu fiican oo idiin maraa keliya waxaan rabnaa ranweyga inuusan xirmin roob iyo roob la-aanba ilahay idankiisa reer beledweyne intaasaa ugu bishaaraynayna hadduu laa guddoomiyaha degmada waaberi ayaa lacag u qaybiyey caruurta agoonta ah si ay ugu ciidaan maalinta ciidda farxaan maxamed ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir maxamed cabdi cabdulle jodax ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyey caruur iskugu jirta agoon iyo sidoo kale kuwo dan yar ah kuwaasi oo uu ka qayb qaadanayo farxaddooda ciidda maalmo kooban ayaa ka harsan farxadda ciidda hase yeeshee carruurta agoonta iyo kuwa danta yar waxay u baahan yihiin in la garab istaago oo farxaddooda ciidda laga qayb qaato guddoomiyaha degmada waaberi ayaa afarta xaafad ee degmada waaberi ay ka kooban tahay waxa uu guryahooda ugu tagay carruur dan yar ah iyo kuwo agoon ah kuwaasi oo lacag deeq ah uu gaarsiiyey islamarkaana lacagtaasi ugu talagalay inay carruurta agoonta ay dharka ku gataan guddoomiyaha oo la hadlay tv-ga gobolka ayaa ka warbixiyey lacagta agoonta ay gaarsiiyeen
awalan waxaa halkaan ka salaamaa saxaafadda gobolka banaadir qoysaskan qoysaskan agoonta ah ayaa waxaan u garanay maanta inaan xoogaa yaro ciida aan kala qayb qaato ciidooda iyo maalmaha farxadda ah saas daraaddeedaan u gartay inaan mataqaanaa xaafadda xaafadahooda ugu tago ku booqdo kana qaybgeliyo farxadda ciidda marka iyagana wallaahi dee xaafaddan aaday ugu badan yihiin dadka sidaas oo kale ah marka insha allah waxaan rajaynaa sanadka dambe iyo sanadka kaleba inaan inaan intaas iyo in ka badan aan la soo gaari doono haddii laa yidhaah waa salaama insha allah dhanka kale guddoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa markuu lacagta agoonta u soo qeybiyey kadib waxa uu booqday garoonka kubadda cagta oo ay ka socoto ciyaar aad u adag halkaasi oo dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi uu kula qayb qaatay daawashada ciyaarta maadaama ciyaarta ay ahayd ciyaar aad u adag tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan guddoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa uu si buuxda u garb istaagay dadka danta yar iyadoona raashiin tiro badan u qeybiyey ilmaha agoonta ahna uu si buuxda u garab istaagay maalmaha farxadda ciidda maamulka koonfur galbeed ayaa xayiraad safar saaray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed abdisalaan juulle ayaa faahfaahinaya iyadoo xaalad cakiran ay ka taagan tahay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maamulkaasi waxa uu amar culus oo safar ah dul dhigay dhammaan saraakiisha ciidanka qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ka howlgala gudaha deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inaysan ka bixi karin deegaanada maamulkaasi warqad ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya lana ogeysiiyey maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha shaati gaduud ayaa lagu yidhi wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ka duuleysa mas-uuliyadda ka saaragan sugidda amniga iyo xasiloonida guud ee deegaanada koonfur galbeed waxay ku wargelinaysaa dhammaan saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad laba kun lix iyo labaatan aysan magaalada baydhabo uga bixi karin wax safar ah ilaa amar dambe inta lagu guda jiro howlaha amniga lagu xaqiijinayo dhammaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee warqadan ku socoto waxaa la farayaa inay u hoggaansamaan amarkan ilaa amarka rasmiga ah ee kasoo bixi doona wasaaradda arrimaha amniga gudaha ee koonfur galbeed warqadda amarkan waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ee u yeertay dhammaan saraakiisha qalabka sida qaybahooda kala duwan ee kala jooga gobolada dalka qaarkoodna kusoo xarooday magaalada muqdisho dhanka kale warqad kale oo kasoo baxday isla maamulka koonfur galbeed gaar ahaan taliyaha hogaanka caafimaadka ciidanka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa iyaduna waxaa lagu sheegay in dhammaan isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ka horgala deegaanada koonfur galbeed ee gaarka loo leeyahay in aysan daawey karin bukaan iyo sidoo kale sarkaal ciidan oo soo dhaawacma ilaa laga soo ogeysiiyo taliska hogaanka caafimaadka ciidanka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hogaanka caafimaadka ciidanka booliiska gaarka ah ee koonfur galbeed wuxuu ogeysiinayaa dhammaan xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed in laga bilaabo maantaba aysan daaweyn karin qof dhaawac ah oo aan la ogeysiin hay-adaha amniga iyo hogaanka caafimaadka ayaa lagu yidhi xarun kasta oo caafimaad waxaa waajib ku ah inay si cad u xaqiijiso una diiwaangeliso macluumaadka ku aadan kow qofka dhaawacan magaciisa aqoonsigiisa waxa uu yahay meesha uu ka tirsan yahay iyo xogihiisa oo buuxa sababta iyo goobta uu dhaawac uu kasoo gaaray waa in la caddeeya iyaduna si kastaba arrimahan ayaa waxay imaanayaan iyadoo khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka koonfur galbeed halka warar kala duwan ay sheegayaan in villa soomaaliya dhankeeda iyo cabdicasiis laftagareen oo dagaal xoogan uu ka dhexeeyo xubnahan ku matalaya soomaaliya baarlamaanka bulshada bariga africa ayaa maanta la dhaariyey sumeeye daahir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa xildhibaanada soomaaliya ku matalaya golaha sharci dejinta bulshada bariga afrika ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada aruusha ee dalka tansaaniya safiirka soomaaliya ee tansaaniya ilyaas cali xasan ayaa xaqiijiyey dhaarinta xildhibaanada isaga oo sheegay in tallaabadani ay muujinayso doorka sii kordhaya ee soomaaliya ay ku leedahay hay-adaha gobolka safiirka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay xoojinta xiriirka iskaashiga iyo nabadda ka dhexaysa dalalka ku midaysan bulshada bariga afrika isaga oo tilmaamay in matalaadan ay muhiim u tahay doorka soomaaliya ee gobolka dhankiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu ammaanay dadaalka ay dowladiisu ku bixisay in soomaaliya ay si firfircoon uga qayb qaadato hay-adaha iyo go-aan qaadashada gobolka bariga afrika dhaarinta xildhibaanadan ayaa loo arkaa tallaabo siyaasadeed oo muhiim u ah soomaaliya maadaama ay kor u qaadayso ka qaybgalka dalka ee arrimaha siyaasadda iyo horumarka gobolka xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose xasan axmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa howlgal ka fuliyey tuulooyinka buulanaagay iyo busley daa-uud oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalka ayay saraakiisha ciidamada sheegeen in lagu dilay sagaal ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasi oo dhibaato ku haya shacabka deegaanka sida ay hadalka u dhigeen ciidamada dowladda soomaaliya kuwa deegaanka ayaa sii wada dadaalada lagu ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab waxayna sheegeen saraakiisha in ay ka go-an tahay difaaca shacabka iyo xoreynta guud ahaan deegaanada ay weli ku dhumaalaysanayaan maleeshiyaadka al-shabaab sida saraakiisha howlgalka qaybta ka ah ay sheegeen taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ciidanka dhulka xooga soomaaliyeed gaashaanla dhexe cabdiraxiin maxamed muuye ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaano kala qeybiya deexda iyo jiinka webiga ee gobolka shabeellaha hoose saakay inta u dhexaysa buulanaagay ilaa jiirasagaaroole nimanka cadowga waxay isku dayeen inay waddada carqaladeeyaan ay ummadda dhibaateeyaan waxa ay kala kulmeen waxay ahaaday jab iyo holac waxa meeshaan idinka muuqda aad arkaysaan waa miinadii oo ay rabeen inay dadka ku dhibaateeyaan alxamdulilah geesiyaasha oktoobar iyo gorgor iyo macwiisleyda deegaanka isu kaashaday ayaa waxay ku keeneen guul badan oo weyn waxaan rajaynaynaa insha allah libaaxyadeennii oo magacyada kala duwan wata in hooshayda sii wataan eenan u arkin maalin gaar ah ma jirto maalin walba waxa waa maalin shaqaan u taagannahay weliba bilahan maalmahan dambaysa oo ramadaanka tobanka dambe oo ramadaan waan ku cibaadaysanaynaa hadduu ilaah idmo waxa meesha ka gaarayna saakay waxay aheeda jab aad u weyn meedadkoodii ilaa waxay gaarayeen adigu wax sagaal qofood iyo dhaawac meelahaas marka waxaan rajaynayaa in magaciisii ciidankeenna magac kastoo kala wato hadduu gorgor ahaan lahaa hadduu guutada afariyo tobanka ahaan lahaayeen iyo macdiisleyda deegaanka inay u taagan yihiin mar walbo in ay ummadda ka hor istaagaan cadowgaan caadaystay inuu suurad xumeeyo diintii dalka iyo dadkaba saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in howlgallada gobolka shabeellaha ka dhexa ay sii wadayaan ilaa ay ka xaqiijinayaan ammaanka gobolkaasi iyadoo saraakiisha ay ku nuxsadeen in ay sii wadi doonaan howlgalladaasi ilaa al-shabaab ay ka caribtirayaan guud ahaan gobolka shabeellaha hoose sida ay warka u dhigeen warkiianimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jowharna waa naga intaa